Wayba la shiidikay dhismaha weyn ee casriga ah ee uu iska shaqeyn doono Bangiga Dhexe ee Maamulka Somalilan Kaaseyti oo dhowaan dhismihiisa bilaaban doono. Dhismuhu casriga ah ee Bangiga Dhexe ee Somalilan wayba shiidikay Madaxweynaha Maamulka Somalilan Muuse Biixi Cabdi oo uu eheliyay Wasiirka Maaliyadda, Guddoomiyaha Bangiga Dhexe iyo xubno ku tirsan maamulshay. Dhismaha Bangiga Dhexe wayba isbedeli doonaa dhismihii hore oo qadiimiga ahaa oo muddo ka shaqeeyay, waxaana dhulka hadda la dhisi doonaa bangiga biyay Madaxweynaha Somalilan. Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Maamulka Somalilan Cali Cabdulaahi Daahir yaa sheegay in dhismuhu uu isna doono ku casri ah oo la jaan qaadi doona haan kale oo dowlado horumaray. Cali Cabdulaahi Daahir Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Somalilan iyo saasaatow wayba uu Madaxweynaha Somalilan ukuma hadnaqay biyowga dhulka laka dhisahayo Bangiga Dhexe ee Somalilan.
waxaanu mudan madaxweyne ee kaa codsanaynaa inaad maanta si ofishalan ugu dhagax dhigto annaguna sida ugu dhaqsaha badan leh aanu u bilaabi doonno insha allahu tacaala oo aad adigu dhulkan qiimaha leh intaa leeg aad siisay si xaruntii baanka dhexe halkan looga dhiso madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo isiinu ku dawaya xaflad kooban oo lonqobada shiidikowga dhismo weyn ee bangiga somalilan iyo wayba uu sheegay in xaruntunya nagada doonto tawarbadan ku bedeli doonto howlo shaqo ee bangiga waan idinka ducaynayaa baanka cusub eed dhagax dhigisaan inaad dhisteen oo dadaalkaa gasheen aad iyo aad baan idinku hambaryaynayaa waana loo baahnaa baan weyn oo casri ah oo meeshaa cidhirga ku jirtaana uga soo baxdaa insha allaahu waydun bilaabi waana idun dhisi waxaanu noqon doonaa baankii ugu weynaa ee somalilan dhisato oo baananka hore dee qaar baa kontabayada dhisay intii aan jiraan caqli ahaaba isagoo dhisan baananka ibaan ku caqlaystay waa wada cidhiiri marka aad baan u faraxsanaya insha allah waana idinku ducaynayaa waana mahadsantii bangiga somalilan wayba usu muddo ku badan soddon sano iska shaqeeyay dhismagii hore ee dowladii dhexe ee soomaaliya kaaseyti oo haddana ku cariirika ee shaqada i shaqaalo bangiga